أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين bismillaahi raxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaye ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidanka mujaahidiinta oo maanta laba-iyo toban sano kadib dib ula wareegay gacan ku-haynta degmada maxaas ee dhacda bariga wilaayada hiiraan haddaba waa sidee xaaladda caawa ee degmadaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan idaacadda islaamiga al andalus oo heshay magacyada saraakiishii lagu dilay weerarkii lagu xoreeyey degmada maxaas iyo xoogihii ugu dambeeyey ee weerarkaasi taliska ciidamada mujaahidiinta oo war ka soo saaray weerarkii cagta lagu mariyey difaacyadii maleeshiyada murtadiinta ee degmada maxaas alkataib oo galabta baahisay sawirro cusub oo lagu soo bandhigayo khasaaraha weerarkan iyo dadka soomaaliyeed oo maanta si weyn u hadalhayay qabsashada mujaahidiinta ee maxaas kama marna barnaamijkeenna tirakoobka howlgalladii milatari ee ciidamada mujaahidiintu fuliyeen lixdii bilood ee lasoo dhaafay qaar ka mid ah wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgalaya xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga ah ayaad naga dhegaysanaysaan iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka
نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonnaa oo aan gebi ahaantiisaba ku falanqayn doonno howlgalkii cagmarinta ahaa ee ciidamada mujaahidiintu ay maanta ku xoreeyeen degmada maxaas ciidanka mujaahidiinta ayaa maanta laba iyo toban sano kadib dib ula wareegay gacan ku-haynta degmada maxaas ee dhacda bariga wilaayada islaamiga hiiraan haddaba waa sidee xaaladda caawa ee degmadaasi wariyaheenna yaasir maxamed ayaa ku sugan degmada maxaas wuxuuna inooga waramay xaaladda caawa ee degmadaasi waad mahadsan tahay walaalka maahir maxmed caawa oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddexda bisha safar sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri waa habeen taariikhi ah waa habeen ay ku dhowaad labaiyo toban sano kadib raayada tawxiidku ka taagan tahay degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka subaxii hore duulaan kula jarmaaday saldhigyada cadowga ee dhaaca duleedka degmada dagaallo goosgoos ah oo socday muddo saacado ah kadibna waxaa u suura gashay mujaahidiintu inay gacanta ku dhigaan degmada maxaas allah falligii xilligan aan kula hadlayo oo ah waqti habeen ah xaaladdu waa ay degan tahay ciidamada mujaahidiinta ayaana si dhammaystiran gacanta ugu haya degmada maxaas iyo dowladadeeda maleeshiyaadkii riddada ee dagaaladii maanta ka badbaaday ayaa weli iyagoo habkan ah usii firxanaya dhanka dhulka hawdka ah halka qaarkoodna ay gaareen magaalada beledweyne walaalka dhammaan xarumihii cadowga waxaa laga qutumiyey raayada rasuulka salaallahu calayhi wasallam magaaladana waxaa kaaga muuqanaya raadadkii cadowga uu ku reebay muddada dheer ee uu duulaanka ku joogay maxaas waxay talis muhiim ah u ahayd cadowga waxayna ahayd goob laga soo abaabulo duulaanka ashaadaladirnimo ee ka dhanka ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan bariga wilaayada hiiraan iyo koonfurta wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud muddo sannado ah waxaa halkaani deganaa ciidamada xabashida etoobiya ee saddexdii sano ee lasoo dhaafayna waxaa ka dhacayay camaliyaad istishaadi ah oo lala beegsaday xarumaha cadowga qaarkood ayaana sidoo kale lala beegsaday madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurgurte la wareegitaanka mujaahidiinta ee maxaas wuxuu imaanayaa iyadoo tan iyo bishii shacbaan ciidamada mujaahidiintu ay wadeen howlgallo aad u xooggan kuwaasi oo lagu xoreeyey tobannaan degmooyin iyo deegaano ah oo ka tirsan wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe qalqalka cadowga heysta ayaana sii kordhaya ugu dambayntii allah ayaa mahad iska leh kadibna waxaa haryayada towxiidka ee u taagan sidii ay u difaaci lahaayeen raayada islaamka iyo daarta muslimiinta kuwaasi oo guulahoodu ay ku diirsadeen ummaddu allah ka gadaalna maanta ah tiirka ay cuskanayaan aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa walaalkeen yaasir maxamed dhanka kale idaacadda islaamiga ah ee al andalus ayaa heshay magacyada saraakiishii lagu dilay weerarkii lagu xureeyey degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan waxaan sidoo kale idin haynaa xogihii ugu dambeeyey ee weerarkaasi aan soo dhoweeyay walaalkeen ismaaciil salaad oo si dhow isha ugu hayey bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka sida maantaba aan baahinay ciidamada mujaahidiinta waxay maanta dagaal kula wareegeen magaalada maxaas ee wilaayada hiiraan halkaasi oo in ka badan toban sano ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka murtadiinta la wareegitaanka ciidamada mujaahidiinta ee magaalada maxaas waxa uu yimid ka gadaal dagaallo saakay soo bilowday oo ka dhacay duleedka magaalada maxaas halkaasi oo ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ay ku dagaalameen dagaaladaasi waxaa sidoo kale barbar socday camaliyad ishtishaadiye ah oo mujaahidiintu ay la beegsadeen xero ay maleeshiyaadka murtadiintu ku lahaayeen duleedka magaalada maxaas halkaasi oo talis weyn u ahayd maleeshiyaadka riddada islamarkaana ay ku sugnaayeen maleeshiyaad fara badan saraakiil iyo gaadiid ay lahaayeen murtadiintu oo halkaasi ku sugnaa dagaaladaasi goosgooska ah oo soo gaaray barqanimadii maantay ayaa waxaa duhurnimadii maanta ciidanka mujaahidiinta oo allah kaashanaya u suurto gashay in ay dagaal kula wareegaan gacanku haynta magaalada maxaas iyagoona cagta mariyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee ka dagaalamaya duleedka iyo gudaha magaaladaasi ciidamada mujaahidiinta markii ay magaalada la wareegeen waxa ay fariisimo ka samaysteen xarumihii murtadiinta ay magaaladaasi kaga sugnaayeen iyo sidoo kale goobo kale oo ka tirsan magaalada maxaas gudaheeda taliska ciidanka mujaahidiinta waxaa bayaan uu soo saaray maanta ku sheegay in khasaare xoogan cadowga lagu gaarsiiyey dagaaladii maanta ka dhacay duleedka iyo gudaha magaalada maxaas taliska ciidanka mujaahidiintu waxa uu sheegay in dagaaladaasi lagu dilay lixdan iyo saddex askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay siddeetan iyo afar kale waxaa suuragal ah inuu khasaaruhu intaa ka bato maadaama dagaaladu ay ahaayeen kuwo aad u culus badankoodana ay ka dhaceen duleedka magaalada camaliyadda istishaadiyada ee ka dhacday duleedka magaalada maxaas taliskii ugu weynaa murtadiinta ay halkaasi ku lahaayeen ayaa lagu soo waramayaa in ay galaafatay oo ay ku halaagsameen maleeshiyaad aad u fara badan islamarkaana ay ku burbureen gaadiid ciidan oo halkaasi yaalay oo murtadiintu ay lahaayeen mujaahidiinta markii ay magaalada la wareegeen durba mu'asasada alkataa'ib waxa ay soo bandhigtay sawiro muujinaya ciidanka mujaahidiinta oo magaalada la wareegaya kuna sugan xarumihii murtadiinta ee magaaladaasi kaga sugnaayeen sidoo kale mu'asasada alkataa'ib waxay galabnimadii maanta soo gudbisay sawiro kale oo qaybtii labaad ah kuwaasi oo lagu soo bandhigay meedadka maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku halaagsamay dagaaladii iyo camaliyadii istishaadiyada ee ka dhacday duleedka magaalada maxaas sawiradaasi waxaa ka muuqanayay meedadka murtadiinta oo googo'ay oo camaliyaddu si weyn u baabi'isay kuwaasi oo daadsan taliskii murtadiinta ee camaliyaddu ay ka dhacday meedadkaasi waxaa qayb ka ahaa saraakiil murtadiin ah oo halkaasi ku dhimatay sidoo kale sawiradaasi waxaa kasoo muuqanayay qaar ka mid ah gaadiidkii murtadiinta ee xeradaasi ku sugnaa ee camaliyaddu ay burburisay xaaladda magaalada maxaas ayaa caawa ah mid degan waxaana muddo toban sano ka badan kadib ciidamada mujaahidiinta oo dib ula wareegay ay caawa magaaladaasi ku hoyanaysaa iyadoo raayada towxiidka ay ka dulbabanayso maleeshiyaadkii murtadiinta ee lagu jebiyey dagaaladii maanta ka dhacay maxaas ayaa lagu soo waramayaa inay u firxadeen deegaano ka tirsan hiiraan oo ay ka mid tahay magaalada beledweyne iyo deegaano kale walaalka idaacadda islaamiga al andalus waxay caawa heshay magacyada qaar ka mid ah murtadiintii lagu dilay dagaaladii maanta ka dhacay maxaas iyo kuwii kale ee lagu dhaawacay haddii aan ku bilowno murtadiintii lagu dilay dagaaladii maantay waxaa ka mid ah oo magacyadooda aanu helnay kow maxamed shidane oo ahaa taliyihii maleeshiyaadka sirdoonka riddada ee nisa ee magaalada cadaado ee galgaduud murtadkaasi oo darajadiisu ahayd korneel dagaalkii maantay ayaa lagu dilay sidoo kale xubnaha murtadiinta ee magacyadooda aan helna waxaa ka mid ah maxamed yuusuf geedi dagaaladii maanta ayaa lagu dilay waxaa kaloo ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray bidaxee muumin shidane waxaa kaloo ka mid ah cabdi cabdulli hibaad waxaa kaloo ka mid ah ciise gafuur waxaa kaloo ka mid ah shariif sheekh cusmaan cabdulle waxaa kaloo ka mid ah yuusuf dangaab ninkani wuxuu ahaa sargaal maleeshiyaadka riddada hogaaminayey dagaalkii maanta ayaa lagu dilay sidoo kale waxaa ka mid ah geedi cadow hoote isagana sargaal ayuu ahaa waxaa kaloo ka mid ah ciise cabdulaahi axmed nuur dagaalkii maanta ayaa lagu dilay macalin shariif nin lagu magacaabo murtad ahaana isagana dagaalkaas ayaa lagu dilay iyo daahir xuseen fiidow isagana dagaalkii maanta ayaa lagu dilay haddana waxaan eegaynaa qaar ka mid a magacyada murtadiintii lagu dhaawacay dagaalkii maanta waxaa ugu horeeya oo magaciisa aanu helnay murtad lagu magacaabo duraan xarawo oo ah taliya ku-xigeenka ee sirdoonka riddada ee galmudug dagaalka ayaa lagu dhaawacay cabdulaahi xuseen burukur waa sargaal isagana dagaalka ayaa lagu dhaawacay abuukar jimcaale tooxow oo miciye lagu neenaasana isagana dagaalka ayaa lagu dhaawacay waana sargaal waxaa kaloo ka mid ah cabdulaahi maxamed xuseen ilkuus isagana wuxuu ahaa sargaal dagaalka ayaa lagu dhaawacay ciise axmed geedi rabbeeye isaguna waa sargaal dagaalka ayaana lagu dhaawacay marka khasaarihii maanta cadowga gaaray waxaa suuragal ah inuu intaa ka bato wixii ku soo kordha insha allahu tacaala wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda ayaan kusoo gudbin doonaa aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ismaaciil salaad waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka faafareebka wararka oo aan caawa ku faaqidayno weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan dhanka kale taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa war ka soo saaray weerarkii cagta lagu mariyey difaacyadii maleeshiyada murtadiinta ee degmadaasi bismillaahi araxmaan araxiim taliska ciidanka mujaahidiinta oo laba iyo toban sano kadib dib ula wareegay degmada maxaas labada safar kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri kuna beegan toddoba iyo labaatanka julaay labada kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo axad ah weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ciidamada riddada ee degmada maxaas bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan weerarka cagmarinta ah ayaa ku bilowday camaliyad istishaadi ah oo ay mujaahidiintu ku burburiyeen taliskii ugu weynaa ee ay cadowga murtadiintu kaga sugnaayeen afaafka hore ee maxaas halkaas oo lagu gumaaday saraakiishii hoggaanka u ahayd maleeshiyada murtadiinta ciidamada mujaahidiinta ayaa hore ugu sii ruqaansaday dhanka degmada maxaas waxayna dagaallo goosgoos ah kadib mujaahidiintu allah fadligiis cagta mariyeen dhammaan difaacyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisimayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada maxaas ciidamadii cadowga ahaa ayaa si habqan ah uga cararay furimaha dagaalka waxayna u kala firxadeen dhanka baadiyaha ah inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay degmada maxaas iyo duleedkeeda lagu dilay lixdan iyo saddex murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay siddeetan iyo afar kale khasaaraha cadowgu intaas waa uu ka badan karaa iyadoo meydad hor leh laga helayo dhulka baadiyaha ah ee ay murtadiintu u kala firxadeen cadowga lagu dilay weerarka maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalada ashahadaladirirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah saraakiisha ku bakhtisay weerarka maxaas waxaa ka mid ah murtad ashahadala dirar ah oo ay muddo dheer mujaahidiintu ku raad joogeen kaasi oo lagu magacaabi jiray korneyl maxamed shidane murtadkan ayaa loo haystay falal wuxuushnimo ah oo uu kula dhaqmay shacab muslimiin ah iyo abaabullo shareeca diid ah oo uu ka sameeyey qaybo ka mid ah gobollada galgaduud mudug iyo hiiraan mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub iyo saanad laga qabtay cadowgii lagu jabiyey dagaalka wixii soo kordhaa dib ayaan ka soo gudbin doonaa insha allah walilaahi alcisatu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun waa hagaag barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan mu'asasada alkatayb ayaa galabta baahisay sawiro cusub oo lagu soo bandhigayo khasaaraha weerarkan sidoo kale dadka soomaaliyeed ayaa maanta si weyn u hadalhayey qabsashada mujaahidiinta ee maxaas aan soo dhoweeya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba oo soo indhaindheeyey bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxmed ee sida la wada ogyahayba maanta barqadii wixii ka dambeeyey markii mujaahidiintu ay la wareegeen degmada maxaas ee dhacda bariga wilaayada islaamiga hiiraan waxaa jirta in hadalhaynta ugu badan ee baraha bulshadu ay ahayd qaabka mujaahidiintu ay u qabsadeen iyo cadowgii goobtaasi lagu jebiyey ee mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo qayb weyn ka qaadatay sawirada hordhac ahaa oo markii ugu horreysayba mu'asasada alkataa'ib baraha bulshada ay ku nashrisay waxay ahaayeen kuwo xaqiijinaya in mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen degmada maxaas waxaana la arkayey sawiro mujaahidiinta oo ku rundaynaya gudaha magaalada ayagoo tarasus ku jira islamarkaana aanay jirin mid barankafeel ah waxaana la arkayey sidoo kale geesiyaasha islaamka oo hortaagan xaruntii maamulkii riddada degmada maxaas xaruntaas oo aad moodo in si aad ah loo qurxiyey balse xaruntaasoo marka aad indhaha ka buuxsato aad dareemayso sida xagarla'aanta ah oo loo dhisay iyo weliba xayndaabka adag oo ay u sameeyeen si mujaahidiintu gaar ahaan gootada istishaadiyiinta aanay u soo jiirin waxaa kaloo jirta in xaruntu dhismo kore oo ay u sameeyeen oo ah mid waardiyaha loogu talagalay markanse mujaahidiinta ayaa geesaheeda taagan oo raayada tawxiidka lulaya waxaa kaloo la arkayaa taalladii magaalada oo ay mujaahidiintu dusheeda saaran yihiin islamarkaana raayada tawxiidka ay gacanta ku hayaan waxaa kaloo sawiradii maanta ka mid ah oo la arkayaa goobihii ganacsiga iyo fiyaalaha magaalada oo ay mujaahidiintu gaaf wareegayaan sawiradaasi waxay ahaayeen qaybihii ugu horreeyey oo ay mu'asasada alkataa'ib soo gudbisay balse waxaa jira sawiro qaybtii labaad ah haddii kuwii hore gudaha magaalada uun ay ku saabsanaayeen kuwanna waa goobtii macrikada iyo halkii laysku fara saaray ugu horeyn waxaad arkaysaa gaari cabdibile ah oo maleeshiyaadka murtadiinta nisa lagu magacaabo ay lahaayeen kaasoo markii hore cadowgu ay soo dhigeen baraha bulshada ayagoo ku dagaalamaya balse haatan waa kan isla isagii oo burbursan mujaahidiintuna ay gacanta ku dhigeen gaarigaasi marka laga reebo waxaa la soo bandhigay bakhti aad u fara badan ayadoo sawirada qaybta labaadna labaatameeye ay kor u dhaafayaan waxaad arkaysaa murtad ciidda afka la galay oo dhiig badan oo ka daadanayo islamarkaana dharkii iyo kabihii iyo dhammaan iyo jaakadii uu dhaxanta ka galayay ay u xihan tahay waxaa kaloo arkaysaa murtadiin bakhtiyadoodu isdul dhooban yahay goob kuu muuqanaysa in si adag loogu dagaalamo inay tahay marka loo eego agabyada ag dhooban haddii ay ahaan lahayd fooqyadii rasaasta iyo weliba qoriga baasuukaha loo yaqaano ama r b g-ga oo laftiisa burbursan waxaana gaaray qoriga xataa garaafooyin aad u xooggan sidoo kale bakhtiyada la arki karo waxaa ka mid ah kuwo meel jabaq ah ku jiro waxaadna moodaysaa in camaliyaddii ay asiibtay kuwaasi waa kuwo guban oo aan la eegi karin runtii tiro aad u tiro badan oo maleeshiyaadkii murtadiinta oo goobta dagaalka bilqan ayaa la soo bandhigay maleeshiyaadku waa ay kala duwan yihiin kuwa dharkii tuutaha ayaa u xiran iyo kabihii buudka ahaa halka kuwa kalena dharka shibilka ay wataan oo ay macuusta iyo jaakatimada ay qayb ka yihiin runtii goobta goob ay cadowga ku riiqmeen inay tahay waxaad ka garan kartaa sawirada maleeshiyaadku labalaba kuwo isu dulbarkan ayaad arkaysaa goobta maleeshiyaadkan lagu laayay ayaa ah goob aan wax difaaciyaha ka muuqan taasina waxay ku tusaysaa in magaalada duleedkeeda lagu soo kala baxay dagaalada ugu culusna halkaasi ay ka dhaceen runtii waxay ahaayeen sawiradan kuwo ay shacabka muslimiinta ay ku ilqabowsadeen halka cadowga welwel iyo walaahow ay ka qaadeen aad baad u mahadsan tahay walaalka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba haddaba maxaanu ka ognahay howlgalladii milatari ee ciidamada mujaahidiintu ay fuliyeen lixdii bilood ee lasoo dhaafay aan soo dhoweeyo walaalkeen faysal mahad bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay walaalka ee waxaan si kooban u falanqayn doonaa howlgalladii ugu waaweynaa ee dhacay saddex bilood ee lasoo dhaafay gulufkan oo bilowday subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ahayd kow iyo labaatankii shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri oo waafaqsanayd ee labaatankii februari laba kun shan iyo labaatan ayay ciidamada mujaahidiinta allah fadligii waxay weeraro cagmarina ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka ridada ay ku lahaayeen deegaanada kale ah ceel cali axmed ee cali fooldheere daarunicma alkowthar ceel baraf iyo deegaanka caadley oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah shabeellada dhexe mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waxaana halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jiray tirada maleeshiyaadka murtadiinta ee ku halaagsamay dagaaladii maalinka dhacay waxay gaaraysay ilaa sagaashan iyo saddex murtad oo ay ku jiraan saraakiil halka lagu dhaawacay in ka badan boqol iyo koo iyo toban kale oo murtadiin ah waxaana maleeshiyaadka murtadiinta laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaas oo ay hadda gacanta ku hayaan mujaahidiinta dhammaan agabkii iyo sahaydii iyo saanadii ciidan ee taalay saldhigyadaasi murtadiinta ah ee lagala wareegay oo ay ku jiraan toddoba gaadiid ah kuwaasoo isugu jiray gaadiidka xamuulka iyo gawaarida loo yaqaano teknikada ee ay qoryaha ku rakaban yihiin sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa maalin isniin ahayd oo taariikhdu ay ku beegneed shan iyo labaatankii shacbaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri dagaal kula wareegay deegaanka caddaan lixey oo hoostaga degmada runurgood ee shabeellada dhexe waxaa weerarkaasi lagu dilay afar askari oo murtadiin ah saddex kalena waa lagu dhaawacay sidoo kale waxaa jiray maxaabiis murtadiin ah oo gacanta lagu dhigay subaxnimo khamiis ahayd oo taariikhda ay ku beegneed sidee labaatankii shacbaan ee kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen saldhigyada cadowga murtadiinta ee degmada balcad wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe mujaahidiinta ayaa si buuxda gacanta ugu dhigay xarumihii cadowga ee gudaha balcad sida xarunta degmada saldhiga booliska iyo maxkamadda daaquudka ah ee ridada dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamin u dhigay maleeshiyaad gurmad u ahaa cadowga la weeraray kaminka ayaa ka dhacay deegaanka ilbaq ee duleedka degmada khasaaraha cadowga weerarkaasi lagu gaarsiiyey waxay ahaayeen saddex iyo labaatan askari oo dhimasho iyo dhaawac ah kuwaasoo isugu jiray saraakiil iyo ciidamo murtadiin ah oo lagu dilay weerarkii tooska ahaa iyo kamiinkii loo dhigay gurmadkii murtadiinta sidoo kale mujaahidiinta ayaa xabsiga balcad ka sii daayey shacab muslimiin ah oo cadowga halkaasi ugu xirnaa maalintii xigtay ee jimcaha ahayd dagaalo lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada ayaa waxay ka dhaceen ee duleedka magaalada ceelbaraf waxaana dagaaladaasi ku dhintay inta la ogyahay lix askari oo murtadiin ah afar kalena waa lagu dhaawacay dhanka kale laba qarax ayaa maleeshiyaadka ridada lagula eegta duleedka ceelbaraf mid ka mid a qaraxyadaasi waxaa lagu gubay gaari cabdibila ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday siddeed askari oo murtadiin ah ee kowdii bishii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal waxay kula wareegeen ee magaalada biyacadde ee wilaayada shabeellada dhexe halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada dhimashada maleeshiyaadka murtadiinta ee dagaaladaasi waxay gaarayeen saddex iyo toban askari oo lagu dilay dagaalada halka lagu dhaawacay sagaal kale waxaana murtadiinta laga gubay gaari cabdibila ah saddexdii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaanka booshareeri ee hoostaga degmada aadan yabaal waxaa jiray khasaare gaaray maleeshiyaadka ridada ee halkaa lagu weeraray waxaa laga dilay labaatan askari oo murtadiina halka lagu dhaawacay saddex iyo labaatan kale waxaa sidoo kale mujaahidiintu ay soo qanimaysteen saddex iyo toban qori oo murtadiinta laga soo furtay isla maalintaa dagaaladii ka dhacay duleedka deegaanka ceel cali axmed ee lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada ayaa lagu dilay siddeed iyo toban murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay soddon iyo lix kale sidoo kale mujaahidiintu waxay gacanta ku dhigeen askari maxbuus ah iyo toddoba qori oo ak forty-seven ah iyo hal qori oo b k m ah toddobadii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri ee dagaalo ka dhacay duleedka deegaanka booshareeri ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe waxaa lagu dilay afar iyo labaatan askari oo murtadiin ah ayna ku jireen laba sarkaal oo lagu magacaabi jiray garmaqaate iyo adeero mujaahidiinta ayaa dagaaladaasi kula wareegay laba gaari oo mid ka mid ah uu yahay gaari suug ah oo uu lahaa murtad sane cabdulle halka gaariga labaadna uu ahaa gaari harto sagaalkii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix xijri weerarka miin ah oo ciidanka mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka hareeri caadle ee dhacda ee duleedka balcad ayaa lagu dilay guddoomiyihii maamulka ridada ee deegaankaasi kaas oo lagu magacaabi jiray afcadde waxaana sidoo kale lagu dhaawacay saddex ka tirsan ilaaladiisa labiiyo tobankii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix dagaalo lagu jebiyey in ka badan laba jeer maleeshiyaadka ridada gaar ahaan kuwa baangaraafta oo ay taageerayeen diyaaradaha maraykanka ayaa waxay ka dhaceen deegaanka labagaras ee dhaca duleedka degmada cadal leh waxaana dagaaladaasi mujaahidiintu ay ku dileen toddoba askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay lix kale shan iyo tobankii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal waxay kula wareegeen deegaanka sumadaale oo hoostaga degmada cadale dagaalkaas ayaa lagu qaaday ciidamo murtadiin ah oo laga soo abaabulayay magaalada muqdisho kuwaasoo gurmud u ahaa maleeshiyaadka ridada ee lagu jebiyey lagana wareegay deegaano badan oo ku yaalay bariga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe inta cadowga looga dilay dagaaladaasi waa labiiyo labaatan askari oo dhimasho ah kuwaas oo toban ka mid ah ay cadowga meydadkooda goobta dagaalka uga carareen iyo afartan iyo saddex dhaawac ah oo ay u qaadeen dhanka deegaanka xaaji cali oo toddoba kilomitir u jira deegaanka uu dagaalku ka dhacay ee sumadaale mujaahidiinta ayaa qanimaystay hub iyo saanad ay cadowga uga carareen goobta dagaalka isla wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay duleedka deegaanka labagaras ee hoostaga degmada cadale cadowgii ay mujaahidiinta halkaasi kula dagaalameen ayaa ahaa calooshad u shaqaystayaasha murtadiinta ah ee uu maraykanka ku shaqaysto waxaana hawada ka taageerayay diyaaradaha saliibiyiinta khasaaraha la gaarsiiyey waa toddoba askari oo dhimasho ah iyo afar dhaawac ah iyo gaari cabdibilaah oo qordhishi ka saaran yahay oo halkaasi lagu soo qanimaystay toddobii tobankii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa tuulada nuurgaab ee dhacda duleedka degmada cadale ee shabeellada dhexe weerarkaas ayaa lagu dilay saddex askari oo murtadiin ah meydadkoodana goobta dagaalka looga cararay waxaana lagu dhaawacay saddex kale mujaahidiinta ayaa weerarkan kusoo furtay saddex qori oo ak forty ah iyo qori bkm ah oo ay wateen maleeshiyaadkii murtadiinta ee halkaa lagu dilay sideedii tobankii ramadaan ciidamada mujaahidiintu waxay weerar cagbarina ku qaadeen saldhigga ay cadowga murtadiinta ku lahaayeen deegaanka warta dibisamatar duleedka magaalada masaajid caligaduud ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe murtadiinta halkaa lagu weeraray ayaa ahaa calooshad ushaqaystayaasha loogu yeero gorgor ee ay maamusho xukuumadda ridada ah ee turkiga dagaal kadib mujaahidiintu waxaa laa fadligii ay cagta mariyeen saldhiggii murtadiinta waxaana halkaasi cadowga shaadaladirirka looga dilay in ka badan afartan murtad waxaana laga qanimaystay hub u badan qoryaha ak forty-seven-ka iyo bkm sidoo kale waxaa la qabtay maxaabiis ka mid ah murtadiintii la weeraray kuwaasoo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta isla wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin oo howlgallo ashaadaladirirnimaha ka sameynayay deegaanka hareere caadle ee u dhexeeya magaalooyinka balcad iyo muqdisho khasaaraha cadowga la gaarsiiyey waa dhimashada lix iyo toban askari oo murtadiin ah iyo labiiyo toban kale oo dhaawac ah lix iyo labaatankii ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri oo ku aadaneyd labaatan iyo lixdii maarso laba kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay degmada towfiiq ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe maleeshiyaadkii murtadiinta ee ka cararay degmada towfiiq ayaa u firxaday dhanka deegaanka geelgub oo toban kilomitir u jira deegaanka xaaji cali halkaas oo ay mujaahidiinta uga daba tageen firxadkii murtadiinta kana sii ceyriyeen tirada la xaqiijiyey inta cadowga loogu dilay dagaalkaasi waa koo iyo toban askari oo dhimasho iyo dhaawac intaa ka badan waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay shan murtad koo iyo tobankii shawaal sanadkii kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri oo ku aadaneyd sagaalkii abriil laba kun iyo shan iyo labaatan dagaalo dhowr jeer lagu jebiyey maleeshiyaadka ridada ayaa ka dhacay duleedka deegaanka geelgub ee hoostaga degmada cadal leh inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaasi lagu dilay shan iyo labaatan maleeshiyaad ah kuwaasoo saddex iyo toban ka mid ah ay meedadkooda cadowga goobta uga carareen waxaana laga dhaawacay lix iyo labaatan kale maleeshiyaadka ridada ee la jebiyey ayaa u firxaday dhanka deegaanka xaaji cali sideed iyo tobankii shawaal sanadkii kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri oo ku aadaneyd lix iyo tobankii abriil laba kun iyo shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiintu waxay weeraro cagmarina ku qaadeen saldhigyadii ay cadowga murtadiinta ku lahaayeen duleedka iyo gudaha degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe weeraradan oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiho kaga qaadeen saldhigyada cadowga ay mujaahidiintu weerareen ayaa ahaa ilaa toban saldhig oo ku yaalay duleedka iyo gudaha degmada iyadoo halkaas ay ku sugnaayeen maleeshiyaad kala duwan oo ashaadala dirir ah kuwaas oo ay tiradoodu ahayd qiyaastii laba kun iyo shan boqol oo askari dagaallo xooggan kadib mujaahidiintu waxay allaa fadligii cagta mariyeen dhammaan saldhigyadii cadowga waxayna si buuxda ula wareegeen fariisimayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada aadan yabaal waxaa jiray khasaare dhimasho iyo dhaawac xooggan oo soo gaaray murtadiinta ashaadala dirirka kuwaas oo ka badnaa ilaa afar boqol oo murtad mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalkii aadan yabaal lixii labaatankii shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijri oo ku aadaneyd labaatan iyo afartii abriil laba kun iyo shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta waxay weerar cagmarina ku qaadeen saldhigyada ciidamada ridada ee deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe saldhiggan wargaadhi ayaa ahaa taliska ugu weyn ee ay shabeellada dhexe ku lahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta ee loogu yeero danab kuwaas oo ah coloshad u shaqaystayaasha murtadiinta ah oo ay tababarkooda hubeyntooda howlgelintooda iyo maalgelintoodaba ay leeyihiin saliibiyiinta maraykanka ayna u adeegsadaan la dagaalanka shareecada islaamka ee soomaaliya shantii bishii dulqacda kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri dagaalo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa waxay ka kala dhaceen duleedyada degmada muqokori iyo deegaanka tardo dagaaladaasi waxaa lagu dilay sagaal askari oo murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay saddex iyo toban kale labaatankii dulqacda kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa afaafka hore ee xerada damaanyo degmada hodan ee magaalada muqdisho maleeshiyadan ayaa xilliga la beegsanaya waxay goobta u joogeen si loogu diiwaan geliyo ku biirista ciidamada kooxda riddada ee sliimiinta ku gacan siiya la dagaalanka kudhaqanka shareecada islaamka iyo sidii dalkan soomaaliyeed loogu gacangelin lahaa cadowga islaamka iyo muslimiinta allah fadligii howlgalka ayaa u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana halkaasi murtadiinta ka soo gaaray khasaare dhimasho iyo dhaawaca tirada dhimashada ee murtadiinta ayaa gaartay ilaa soddon murtad halka dhaawaca uu kor u dhaafay ilaa konton kale isla maalintaas dulqacda kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri dagaalo culus oo u dhexeeyey mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa waxay ka dhaceen duleedka degmada muqokori ee hiiraan dhimashada waxay ahayd lixdan iyo lix murtad halka dhaawaca uu gaaray ilaa boqol iyo shan murtad labaatankii dulqacda kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri dagaalo lagu jebiyey maleeshiyaadka riddada ayaa waxay ka dhaceen duleedka degmada muqokori ee wilaayada hiiraan dhimashada murtadiinta ee lagu dilay dagaaladaasi waxay gaareen afartan iyo toddoba askari halka dhaawacana uu ahaa sideetan labii labaatankii dulqacda kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada xalane ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn oo ay kufaarta uga sugan yihiin soomaaliya madaafiicda ayaa si toosa ugu dhacday gudaha xerada xalane waxaa jira khasaare cadowga ka soo gaaray duqaynta madaafiicda waxaa sidoo kale jira khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo cadowga halkaa ku gaaray isla maalintaas ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar madaafiica waxay ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin hiil weyne ee dhacda duleedka degmada balcad waxaana weerarkaasi ku dhintay lix askari oo murtadiina halka afartan iyo laba kale oo maleeshiyaadana ay ku dhaawacmeen lixdii dulxija kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay deegaanka ceel hareeri oo dhacaduleedka degmada muqokori ee wilaayada hiiraan kadib markii mujaahidiintu weerar ay ku qaadeen maleeshiyaadka riddada ee halkaa ku sugnaa waxaana halkaasi lagu dilay sagaal murtad sagaal iyo toban kalena waa lagu dhaawacay afar iyo tobankii dulxija kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri mujaahidiinta ayaa dagaal kula wareegay talis ay maleeshiyaadka riddada ku lahaayeen nawaaxiga deegaanka moor eri ee duleedka degmada muqokori wilaayada hiiraan dhimashada murtadiinta ee weerarkaasi waxay ahayd sideed askari halka ay ku dhaawacmeen labayo toban kale sagaaliyo tobankii dulxija kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri weeraro culus oo isugu jiray qarax iyo dagaal ayay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen kolonyo isugu jirtay kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta waxaana jiray khasaare culus oo murtadiinta iyo afrikaantaba ka soo gaaray weerarkaasi bakhtiga inta la xaqiijiyey wuxuu ahaa shan iyo toban askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawaca shan iyo labaatan isugu jira kufaarta iyo murtadiinta isla aagaas qarax ayaa haleelay gaari beeba ah oo ay hayeen maleeshiyaadka murtadiinta dhimashada waa koo iyo toban askari oo murtadiin ah halka dhaawacana uu gaaray toddoba askari gubashada waa gaari beeba ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya labaatankii dulxija cimilad istiishaadi ah oo ka dhacday duleedka degmada afgooye ayaa lala eegtay kolonyo ay la socdeen ciidamada kufaarta afrikaanta cimiladaasi waxaa ku dhintay afar iyo toban askari oo yugandhiis ah oo uu ku jiray sarkaal halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale oo isla yugandhiis ah waxaa sidoo kale camaliyadaasi ku dhintay lix askari oo maleeshiyaadka riddada ah waxaa sidoo kale camaliyadaasi ku gubtay dhowr gaadiid oo ciidanka kufaarta ay lahaayeen kuwaas oo kale ahaa gaari taangi ah gaari taaw ah iyo gaari taangi xambaar ah waxaa sidoo kale waxyeelo ay gaartay gaari kale oo taangi ah oo ciidanka yuganda ay wateen kow iyo labaatankii dulxija kun afar boqol afartan iyo toddobadii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday gaari uu la socday murtad odawaa yuusuf raage oo ah taliyaha maleeshiyaadka riddada kaasoo maraya duleedka degmada cadalle ee shabeellada dhexe murtadkan ayaa qaraxan ka badbaaday balse waxaa jiray khasaare kala duwan oo soo gaaray ilaaladiisa waxaa sidoo kale waxyeelo ay soo gaartay gaariga uu murtadkan saarnaa ee qaraxa lala egtay hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa cagta waxa ay mariyeen maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa duleedka deegaanka ceelqooxle ee degmada muqokori wilaayada hiiraan weerarkan waxaa lagu dilay soddon iyo laba askari oo murtadiina kuwaas oo cadowga ay meedadkooda goobta dagaalka uga carareen waxaana lagu dhaawacay soddon iyo shan kale toddobiyo labaatankii dulxija kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay cagta mariyeen laba xero oo maleeshiyaadka murtadiinta ay kaga sugnaayeen deegaanka barujeed ee hoostaga magaalada baydhabo weerarkan inta uu socday waxay kolonyo murtadiino gurmud ahaa ka soo baxeen magaalada baydhabo kamiin ayaa loo dhigay dib ayayna u laabteen iyagoo khasaaro dusha loo saariyey dhimashada weerarka xeryaha iyo kamiinka waxay isku noqdeen saddex iyo labaatan murtad maxaabiis ayaa jirtay sidoo kale waxaa jiray qaniimo mujaahidiintu ay soo qabsadeen labaatankii dulxija kun afar boqol afartan iyo lixdii hijri ciidamada mujaahidiinta iyo cagta waxay mariyeen xere maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka deegaanka ceelqooxle ee hiiraan waxaa halkaasi lagu dilay toban askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay toddoba kale mujaahidiinta ayaa weerarkaasi ku soo qanimaystay laba qori oo r b g ah qori b k m ah dhowr qori oo a k ah iyo gaari nooha ah kowdii muxaram kun afar boqol afartan toddobadii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa si nabadgelya kula wareegay gacankuhinta deegaanka ilcad ee wilaayada hiiraan kadib markii halkaas ay isaga carareen maleeshiyaadkii ridada ee deegaanka ku sugnaa afartii muxaram kun afar boqol afartan toddoba hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa si nabadgelya kula wareegay gacankuhinta deegaanka ceelqooxle ee wilaayada hiiraan kadib markii halkaas ay isaga carareen maleeshiyaadkii ridada ee deegaankaasi ku sugnaa sideedii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobadii hijri ciidamada mujaahidiinta ayaa si nabadgelya kula wareegay deegaanada kale ah gumare iyo xagare oo hoos yimaada degmada muqokori ee wilaayada hiiraan kadib markii ay halkaasi isaga firxadeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa sagaalkii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobadii hijri qarax ayaa lala beegsaday kolonyo kufaarta kenya oo ku socdaalaysay inta u dhexaysa degmada ceelqaalo iyo deegaanka ceelgoolij ee gobolka mandheera waxa uu qaraxa haleelay gaari mutabiish ah oo ay la socdeen askarta kufaarta kenya bakhtiga waa toddoba askari oo kufaarta kenya dhaawaca waa saddex iyo toban kale oo kufaarta kenya gubashadana waa gaari mutabiish ah tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobadii hijri dagaal lagu jebiyey cadowga ayaa ka dhacay duleedka degmada muqokori dhimashada murtadiintu waxay gaartay siddeed iyo toban askari oo labiyo toban ka mid ah cadowga ay midadkooda goobta uga carareen labiyo tobankii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddobadii hijri ciidamada mujaahidiintu waxay weerar cagmarina ku qaadeen saldhigyadii murtadiinta ee degmada muqokori bariga wilaayada hiiraan weerarka cagmarinta ayaa ku bilowday camalid istishaadi ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen taliskii ugu weynaa cadowga ay ku lahaayeen afaafka hore ee degmada muqokori halkaasoo lagu xasuuqay saraakiishii hoggaanka u ahayd maleeshiyaadka murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa weerarkaasi cagmarinta ahaa ee ka dhacay degmada muqokori iyo duleedkeedaba lagu dilay afartan iyo toddoba murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay lixdan iyo shan kale soddonkii muxaram kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri oo uu ku aadaneyd shan iyo labaatankii julaay laba kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhigyada isbeeshiga shaadala dirirka ay ku lahaayeen deegaanada sabiid iyo caanole ee duleedka degmada afgooye wilaayada shabeellada hoose cadowga ay mujaahidiintu weerareen ayaa isugu jiray ciidamada saliimiinta yugandhiiska iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo dabadhilif u ahaa gaalada kirishtaanka ah ciidamada mujaahidiinta oo dhowr jah ka weeraray saldhigyadii saliimiinta iyo murtadiinta ayaa allaa fadligii cagta mariyey cadowgii islaamka waxayna si buuxda gacanta ugu dhigeen guud ahaan deegaanada sabiid iyo caanoole waxaa jira khasaare dhimasho iyo dhaawaca oo soo gaaray saliimiinta iyo murtadiinta kuwaas oo qaarkood bakhtigooda looga cararay goobihii uu dagaalku ka dhacay dhimashada cadowga waa toddobiyo toban askari oo isugu jira saliimiinta yuganda iyo maleeshiyaadka ridada halka dhaawaca uu gaarayo koo iyo toban askari oo isugu jirta saliimiinta yuganda iyo maleeshiyaadka ridada waxaa sidoo kale jiray qaniimo isugu jirta hub gaadiid ciidan oo ay mujaahidiintu ay goobtaasi kula wareegeen ugu dambayntii labada bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri oo ku aadan toddobiyo labaatanka julaay laba kun iyo shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta waxay maanta oo axad ah weerar cagmarina ku qaadeen saldhigyadii ciidamada ridada ee degmada maxaas bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan weerarka cagmarinta ayaa ku bilowday camalid istishaadi ah oo ay mujaahidiinta ku burburiyeen taliskii ugu weynaa ee cadowga murtadiinta ay kaga sugnaayeen afaafka hore ee maxaas halkaasoo lagu gumaaday saraakiishii hoggaanka u ahayd maleeshiyaadkan ridada ah ciidamada mujaahidiinta ayaa hore ugu sii ruqaansaday dhanka magaalada maxaas waxayna dagaalo goosgoosa kadib mujaahidiintu allaah fadligii cagta mariyay dhammaan difaacyadii cadowga waxayna si buuxda la wareegeen fariisimayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada maxaas ciidamadii cadowga ayaa si habqan ah uga cararay furimaha dagaalka waxayna u kala firxadeen dhulka baadiyaha ah inta la xaqiijiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee maanta ka dhacay degmada maxaas iyo duleedkeeda waxaa lagu dilay lixdan iyo saddex murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawa wacay siddeetan iyo afar kale khasaaraha cadowgu intaa waa uu ka badan karaa iyadoo meydad hor leh laga helayo dhulka baadiyaha ah ee ay murtadiintu u firxadeen cadowga lagu dilay weerarka maanta waxaa ka mid ah saraakiil horjoogayaal u ahaa dagaalada ashaadala dirirnimo ee ay saliimiinta iyo murtadiinta ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka saraakiisha ku baktisa weerarka maxaasna waxaa ka mid ahaa murtad ashaadala dirir ah oo ay muddo dheer mujaahidiinta ku raad joogeen kaasoo lagu magacaabi jiray korneel maxamed shidane murtadkan ayaa loo haystay falal wuxuushnimo oo uu kula dhaqmay shacab muslimiin ah iyo abaabulo shareecadiid ah oo uu ka sameeyey qaybo ka mid a gobollada galgaduud mudug iyo hiiraan mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub iyo saanad laga qabtay cadowgii lagu jebiyey dagaalka guud ahaanna waa nag intaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee saddexdii bilood lasoo dhaafay ka dhacay qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen faysal mahad guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafreebka wararka oo caawa aanu ku falanqaynay weerarkii cagmarinta ahaa ee ay ciidamada mujaahidiintu ku xoreeyeen degmada maxaas ee wilaayada hiiraan waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى